wasiirka wasaaradda hanraabti oo uqulinsaanka maamul koonfur galbeed soomaaliya marwo nasro aweys sheekh iyo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waliba kaga watay doodka eedinaytii sharciga xuquuqul aadanaha si gaar ee sharciga dadka baahayaha gaarka ee qow ee kanoola koonfur galbeed soomaaliya dooda ayaa waliba qaban qaawadaya wasaaradda hanraabta koonfur galbeed ooye kaaladaas hay-adda unsoma walibana ku qayb galaya haana ku mid ah golaha wakiilada koonfur galbeed shaqaalaha wasaaradda iyo martisharaf kaleda wasiirka wasaaradda hanraabta iyo qulinsaanka ee maamul koonfur galbeed marwo nasre sheekh aweesa oo kulankan doodaha ay ku hadalaasi yaa sheegtay in sharcigan us-aya koo muhiimin ee qof kasta oo ka jara dowladda koonfur galbeed gaar ahaan lamada gole in xilwiin markaasi ku saaraya wasiirkii waliba uu sheegay in sharcigan la hormarisiya sharciyada hanraabti iyo owlaada taas oo kutusaasa inay markii la aragay dayacadda dadka baahayaha gaarka ee qabana dhibaatoodio markaasaya la hakiyay sharciyadaasaya islamarkaasina sharcigan miiska laha saari
sharciga xuquuqda aadanaha kaga hadli doono sharciga naafada oo aan jecelnahay insha allah biidn illahi kariim koonfur galbeed inay yeelato sharcigaas markuu yeelanayana wuxuu u baahan yahay in runtii dad badan ee aragtidooda iyo fikradoodii wax loo wada dhan yahay ee koonfur galbeed qof walba aragti uu kuleeyahay waaye waxaa maanta a meeshaan usoo fadhiisanay waqtigiina qaaliga idinkoo mas-uuliyiina qof walbana aan ogahay aan dareema inay shaqo iyo howlo badan u yaalaan aa waqtiga usoo hurteen waxay tahay waayo deegaankan waa deegaankii aan u dhaaranay waxaa naga saara mas-uuliyad waxaan jecelnaha howl kastoo la qabanayo in si wadajir loo qabto wasaaradda haweenka keligeeda ma ahan wasaarad oo sharcigaas inay iyada qorato iyada keligeeda ay qaado baarlamaan geyso golo wasiira geyso sax ma ahan waxaa si qurux badan iyo mujtamacan ay ku farxayaan beri markay arkaan ee tahay in sharci uu yahay sharci dhammaan ummadda reer koonfur galbeed ee qayb ka qaadatay taasoo runtii sharciyadu way badan yihiin waxaa hadda maanta oo sharcigan miiskan usoo saaray sharciga naafada sharciga caruurta marka hore qoristiisa aan wadnay waxaan ka hormarina waxay tahay iyo sharciyada haweenka sharciyada aad ay u tiri badan yihiin waxaa tan runtii aad iyo aad ugu soo dejinaya waxay tahay wax kale ma ahan koonfur galbeed waxaa runtii dayacaad weyn iyo dhibaato weyn ee ka haysataa dadka naafada ah dadka naafada runtii meelo badan aysan qayb ka ahayn shaqooyinka qaybka ma aha horumarka qaybka ma aha laakiin hadday maanta sharci helaan waxaan rajaynayaa insha allah biidn illahi kariim inay noqon doonaan meel kasto qof kasta oo naafo ah micnaheeda ma ahan inuu waxba oqoonin qof walba meel uu ku fiican yahay taasi waxay keenaysaa hadday sharci helaan in xuquuqdoodii iyo horumarkoodii ay dadka ku lahaayeen iyo deegaanka ku lahaayeen inay heli doonaan qoristan waxaan kasoo bilownay gobolada baay aan ka bilownay bakool aan ku xijinay shabeelada hoos aan ku xijinay maanta runtii aan jecelnahay in aan kusoo gunaan mudno in xildhibaanada baarlamaanka ee ah lafdhabarka bulshada in ay ayagana qayb ka noqdaan sharciga taasoo aan micnaha ila qurux badnaan weysay markaan diyaarin inaan miiska u saarno dhan sharcigaanaan soo qornay bal idinkana ansixiya taas waxay igu noqotay mid aad u markaan fikirnay wax badan aniga tiimka wasaaradda maxaa la hay-adda unsom oo runtii gacan weyn naga siinaysa waxaan isla garanay inay noqdaan xildhibaanada in ayagana ay yihiin ee qaybtoodii aragtidooda ay ku yeeshaan kaasoo uu noqon karo markaas sharci koonfur galbeed jiilka hadda jooga iyo jiilka dambe oo imaan doono inuu wax u tari doono in aragtidiina saliimka ee quruxda badan iyo aqoonta iyo waayo aragnimada ku dhehan tahay in wax badan uu sharcigaasi aad qayb weyn kaga qaadataa wax badan inbud badan aad ku yeelan doontaan biidn illahi kariim waa mahadsantihiin